inta la xaqiijiyeyaa sideed qof ayaa ku dhaawacantay weerar ay ku soo qaadeen koox la tuunsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab gaaribas oo ku dhex safraya koonfurta ismaamulka mandheera kooxdan ayaa weerarka xilliga ay ku soo qaadayeen gaarigan waxaa saarnaa dad aad u fara badan wuxuuna gaarigan ahaa mid ku soo socday magaalada nairobi kana soo kicitimay magaalada mandheera weerarkana waxay ugu geysteen inta u dhexaysa deegaanka qutilo iyo ceelwaaq ila wareedyo kala duwan oo laanta afka soomaaliga ee v o e da ay la hadashay waxay sheegayaan ragga weerarkaasi soo qaaday qiyaas ahaan iskuelcelis lagu qiyaasay ilaa sideed iyo toddobaah ka mid ah koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab astaamaha kooxdaasina dhammaantood waxay ahaayeen kuwo ay lahaayeen waxaa sidaasi v o eda u xaqiijiyey dad ka mid a dadka baskaasi saarna oo magacooda iyo muuqaalkooduba in la baahiye ka gaabsaday josha kitak waa guddoomiye ku-xigeenka countiga mandheera oo saxaafadda sidoo kale la hadlaya waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay deegaanka ceelwaq iyo kutilo deegaanka dhabasiti gaarigii baska ahaana haatan loo jiiday deegaanka ceelwaq halkaasoo bukaanada ah isbitaalka degmada ceelwaq lagu dabiibayo master joshua ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amniga haatan ay ku daba jireen baaritaanana ay ka sameynayaan cidda ku lug laheyd ama xiriirka la laheyd ama samaysay weerarkaasi inay gacanta kusoo dhigaan wuxuuna oga tacsiiyey dadkii baskaasi ku dhaawacmay xiriiro kala duwan oo la sameeyey dad ehela u ahaa ama xiriir dhowlalaha dadka baskaasi sarnaya waxay sheegeen in afar ka mida dadka dhaawacyadaasi ay soo gaareen dhaawacyo ay yihiin halisa xaalado adagna haatan ay ku haysato isbitaalka degmada ceelwaq waxayna dalbadeen gurmad degdeg in loo sameeyo dadkaasi dhaawacyadu haatan haliska yihiin rabshadaha iyo weerarada noocan oo kale ay kooxda al-shabaab kusoo qaaday inta u dhexaysa deegaanka ceelwaq ilaa mandheera ama guud ahaan degmooyinka saaran xuduudda dalkani kenya soomaaliya ay la wadaagto waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer si gaadma uga dhacaya gobolkan dhaawacyo iyo dhibaatooyin kala duwanna waxay mar walba soo gaarsiinayeen shacabka ku dhaqan gobolkani dowladda had iyo jeer sidoo kale waxay fashilisaa dhacdooyin kala duwan oo kooxdaasi ay ka geysan leed gudaha dalkani kenya waxayna ku sheegtaa in ay yihiin kuwa bakhtiya nasiiba weerarada haatan ay dadka ku qaadayaan halisna ku ah nolosha dadka deegaankan ku dhaqan maxamed faarax shire v o a garisa